markuu la karin hilibaa lagu daraa macsiraa lagu daraa marka waa la cunaa cunto waaye markaad cunto kama gaajoonaysid waa nooc ka mida moos ka baxa beertan oo ku taalla xirada qaxootiga ee xagardheer
wuu fiican yahay mad kale saasuu kaga bedelan yahay wuuna ka sarreeya lacag ahaan haddii la imaan haddii la yaraan kan kale hadda saddex xaba labaatan waaye asaga xaba halkii xaba toban jilnaa la gadaa sugaan ku gadana daa-uud xuseen aadan waa maamulaha beertan waxaana weydiiyey waxa ku dhiirageliyay dadaalka ay geliyeen beertan oo ay ka baxaan dalaga qaybihiisa kala duwan waxaan oo kala fainaantay dad badan oo shirka ayaan hay oo gruub eh marka kaarka unxrtna siisay iyo raashinkaana siisay nugu filnaan waayey marka raashinku maadaama nugu filnaan waayey nugu yaraaday reerkii ilmihii waxa barashadood waa dabooli waaye marka markuu dabooli waayey danta nugu kaliftay inuu xoogeena beer ku tacbano beerta aan tacbano xoogaana dhulka aan waxa kaga soo saarano marka noloshaana aan waxa kaga bedelno wuxuu sheegay inay soomaaliya kusoo barteen beerashada dhulka awal horeba dad qaxooti oo oo reer soomaaliya aan beeraley baan ahaan jirnay beer baan tacban jirnay beer ogon baan ahaan marka kanaalada idinka hadda aad arkaysaan annagaa samaysanay awal meeshaan hore waxay tahay meel biyo maraanayo biyo iska fariisanayo dalagi haddii lagu abuuro biyo hadday imaadaan biyaha dilayo biyaha markaa saasay tahay biyihii hadda kanaaladan aan u samaynay biyihii way galeen biyihii kanaaladii aa naga difacay hadda waa jeedaan mooskan iyo yaanyadan baamihan waxaad aa u jeertaa innagaa amuurnay gacantaan aa ku samaysanay nolol maalmeedkooda ayay ka helaan sida uu sheegay maasha allahu lacagta aan ka helna ilmahan waxbarashadood iyo noloshan reerkan baxdiisa ayaan ku daboolnaa marka maasha allah qof hadda iska fadhiyo meel uu iska fadhiy hicid raashin ka suga hadda waan u dhaannaa
waxaa jira dumar halkan shaqa abuur ka helay beera soo falay lacaga qaadana kuwaan waa qaadanaya meesha balooqaa ku gadgadana saddex boqol afar boqol hadday qaado boqoli konton meelahaasa ku hela waxaa ku bixina ilmaha bareefadka waa ku bixina shaqa ayaa sharaf leh waxay ku faraxsan yihiin wax soo saarkooda
noloshan markii hore sidii ahayd iyo hadda farqi weynaa u dhaheey maxaa yeelay markii hore qof meel uu iska fadhiyo hay-adda u n xcr wixii garaanka yar oo ay siiso meel uu fadhiyo wax ka sugaya ahayn hadda maadaama gacantaanada ilaahay baa maxaad iska lahaad gacantaana ku shaqaysanay dhulkaan qudaarta idaasan waxaan gacantaana ku soo saarnay marka alxamdulilah noloshaan farqi weynaa u dhahay noloshaan dhanka kale qaar ka mida dumarka ku dhaqan xeradan ayaa ganacsi ka sameeya dalaga ka soo baxa beertan
agaarkan aska gurtaas uga geystaa ilmahana oo kusaar iyo sokol ugu raadsadaabo aabahood waa yeel ay mashaqeeyo meel ma aado saasaa uga shaqaystaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab